si adag kor qabta runtaw arinta xuduudu shalay laku hadali unina ku hadali waxyaalaha ka hadalni wala ku mid haaye meel lahay xuduudu koonfur galbeed late koonfur galbeed ligol ahaada jirti hadda laakiin maamulka la yameli libibi waagii meel lahay dowladii xasan sheekh iyo meel lahay la shalgooyey dadkii litigol haaqay dhibaatooyinkii ku dhiin ogta saaba ka warqab shalay qodobadu ku hadalin wala ku mid haayay waddankan aan waleeray taariikhaha marti afartan milyadii kun sagaal boqol afartankii ilaa konton milyadii xuduudan wala haytay ilaa arbac ruqun ahayd xuduuda koonfur galbeed diglimino ilaa arbac ruqun kala barshay ahayd markii haddana lixdamiyada hadeeri aalto jubba baaso jubba leere jubbada sare jubbada hoose iyo lishalbi lamadaas jub waa koonfurtana la shalsi un ilaa jilib xuduudya ilaa kamsuumu yaa ka ekayni dhulkaasdan saakow ilaa mayleray bu-aale wala ku tirsanaayana mayleray aalta jub ilaa gedad markan walakiin sheegay isbedel badana dhihi dowladii dhexe iyo koyti soomaalidan mayleray mashalnahayn xuduud isku furnayd lankii oo gaaldiha kuwada gobolada dhexe margeysaha kuwada baydhabo qoyaakii baydhabo bahay meelifadoo seeday wadanka wadan hanti wadaagahay kacaana ku jari marka arrimoodasa ku hadalaani ka ku hadalnay wala jaree gobolada dhexe iyo dhulku hadalin bata gobola lakaleey meel ee oo dadbeen deganaynay boqol konton qoys degan iyo gobola lakaleey meeluhu nisaaba ku wargabta kun iyo sagaal boqol todobaatan todobadii abaarti dabadheer markii oo wadankan abaar dheer ahayti oo meelahay luway keedkii misigada meelila koydii keed misigee ufuro ahayti degmadaas ufuro ahayti degmada ugu khayraadka badan waay bulsho ahaan dadkan haddana eedan tira badanyay yo oo xilligiis yaadbara burburku markii dhiyaayay sagaalankii la magacaabo yaa ilaa ay hadda daba diidan degmanimadaas markan wala waay walaanu qaadalaani degmooyinkaas oo gobollo qaarjo kuwiin maylaraa in saliinka dhaqsi badan la magacaabo saliintiaba sisan kuwar qabtaan gobolada waqooyi bari leerow maylaraa puntland karkaar iyo kudheegas gobol karkaar dhinacaas waqooyi galbeed oo la kudheegas maroodijaha la keliyey saahila la keliyey gobol badan asuubsadeen ilaa sagaal sagaal gobol asuubsadeen iska daysadaaya una oo deegaankan deegaanka ay kuwiin ayey oo meelisu dhiyow la ogiye iyo maylaraa wala dareemase in maylaraa degmooyinkiina dadka meelaas magacaabay maamul ahaya maamulkan maamulkii koray walma magacaawna maamulkii kusii horay walma magacaawna wala fadana hadda madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafti garaan sideenka dhaqsi badan meelera inti magacaaw degmooyin hadda lankii oo baynoo ku baa labaatan jir oo sare lixdan kilomitr waay yool walaa ragaase toban kilomitr oo degmo degmuu leleeyey inta ku bahaas wala waay todobaatan kilomitr dareeraas markan labaatan jir oo hadii degmo naga degmada ufurow degmo naga mayleray goobguduud hadda sida mufidi aragaasi wala la suubiyo karo gobola la suubiyo karo waajid oo kale gobolka idaa'inka leero karo dhinugun kale gobolka doya leere diirsoola lagu yeelo karo gobolkan waluweyna leero karo markan goboladiina badsagu korna hadhow wala nagalaasay hal cod iyo hal qof haddii la waayo oo deegmada wala ka qaybsada leere un walba malinyaala mayno horsurun mayno horsurun markun xildhibaane mayno horsurun ini unu suubsurno ma dowladda dhexe inoo kiirintaa والله انه من ينكير هذا الدولة اللي حياة ميل راي قدي حدودها لواتيكو deegaan iyo meel degmooyinka ayaa sixtaan unbaa qeyran calaa kulli xaal unula ka qasabane in unna meel raay degmooyinkii oo iyo goboladaas oo meel raay deegaano qarjo oo toddobaatan sano boqol sano oo degmo lehaya jira may degmooyinka gobolo muxusuusato maamulka hoose haddii ku kooyi kan kor walba ma ah unugu dhamaayo kora marka ula fadaane sidinka dhaqsi badan in meel raay arintun laka dadaala wala waayo sanadii bar layba dhiman sanad ibar haddii degmo la qaybsada la keere may meeli kahayd halgankii una hadalni oo ligi ararani iyo la sheegay lixdan iyo koodan xildhibaan haddii lixdii koodan waa ka labaatan xildhibaan ada helle ay siyaasu waluniswaliyo marka wala la faday laku fikira hadda wala fadaan maamulka in sheegni madaxweynaha ogi insha allah wala ku rajayana in mayla raay degmooyin iyo dintir badan iyo mayla raay gobollo oo degmooyin haddee gobol inqalab barkee haddee fiiri laakiin eelboorrow haddii gobol innagada mayla raay weysi gobol nagad ama buurdhuxulle meele inka ganacsi badan oo mayla raay wala hooskuheesa weysida hooskuhees markan goboladaas in la badiyo dhowr gobolla kadara degmooyinkana la badiyo la tartanna dadkan hadhow mayla raay xildhibaanada mayla raay degmo la kaqaybsada leera tiradii oo tiradii oo lamida ama kubadan intuuna xella saada kuwar qabta soomaaliya hadda dadkiinka tira badan wal tiriyaha cod iyo hal qof hadii leer unu hamar saddex milyan oo kale kunoo loo milyan adu walala ku yaabaya toban iyo todobadii degmo xamar in mayl la raay hal degmin uninka lahaya waa dhibaatooyinkii iyo weeraradu ninhayo sadaq warqabtan bolkin didi valentin mailaray degmo kumida muqdisho adu mailaray laakiin magaca waa dhibaatooyinka ugu qaybsiga waaye sadaq warqabta hogaankii ciidanka militariga soomaaliya toban iyo toddoba hogaan waaye waa ku doodni dacwada suubini mailaray toban iyo toddobadii hal hogaanan lata wal anfaco male awood qaybsi ma jarameli saada awood qaybsigii lixdan iyo kooda xildhibaanle haysanamee dhinaga hogaanka booliiska ibra keena dhinaga militariga ibra keena safaaradii labaatan sideed safaaradood iyo mayle raay dadkiinsha dheeyay oddi ha ku jeedi koonfur galbeed oddigil imirafle ila ha ku bedelay xamara la shanay labaatan sideed kaloo la magacaabay taada un wasiirka arrimaha dibadda un hadduu mooshin ku qornayo qof hadaan baarlamaanka intuu hadalna lankaas qalad kuusu suubay markaan dhibaatooyinkaas badana jiraan maamulka koonfur galbeed oo kale dhulgey hata booba ka jara jaziiro oo kale mala aqoonsan oo inii koonfur galbeed xuduudiya eto murun badana la geliyohayo dhinaga jubbooyinka saas oo kale saddex gobola noomagun calanka koonfur galbeed lix xidiga ka hararsan oo lixidiga ley oo asaan sumudiyene oo dhikanteeni koonfur galbeed ligobol eto arrintaas guddiga xuduudo kula hadalaynaa سابق وقف الصومالي ما تكون شغال بقول إحنا شغال في علاقة قاعدتي صومالي حدود مش الله هاي من الكستو ميلا راي صومالي قالي هكتاو ميلا راي هرقيسة ميلا راي بيلو قولاي حدود من الله هاي دولود بس دولود تعانا هاي تي دولود راي في ميلا راي ومضينا أنت وراجة وولف الله هاي صومالي قفكي أمي اللي فضوا ميلا راي يسع راي حدود من الله هاي لكن هدو ولا مكي كوين مامو الدولة ديلا وبربر كان خبعدي ولا فضاي حدودي أو ميلا راي koonfur galbeed markasta meelkaygiin hadii jaamacadda la foolay jaamacadaha beeraha kiyaalaan iyo jaamacadaha weylasdan kiyaalaan ilaa ada ceelasha ku diirasa waa maydahay koonfur galbeed intiyaka ku taligu rin jaziira oo kale saada kor qabta maylahay agagaarka jaziira dhulkaasnan walahayaa in maylahay deegaankan koonfur galbeed maamul shii xukumo ala falaa madiine sida kor qabta maylahay booba weyn dareera tusaale ahaan haddaan laakiin dhacdada taariikhda kun sagaal boqol afartan iyo shantii oo maylaray hanoolaat leeray dhagaxtur leeray dhagaxtur lanko maylaray aleehay maylaray awkaylanka ninkuwiil yahay dadka bayro maylaray marka dagaalamay oo gumaysiga markaas la dagaalamay shiidka dagaalamay maylaray dadku xaafada buur eelay deganahayd ilaa ceelgaab degan riyuunka hayd yoo dagaalameen wadankan xoriyadii sheena haddana tobiy todoban degmo hal degmo oo una maylaray xukumaana maleh soomaali intiya kale xukumo waa dhibaatadana haysat waaye olalkiin diidiyi maylaray xukutaa maylaray wajiyaal badanaha marti saad kuwa qabto maylaray wala ku hadalnay darad maylaga in gudbiyna walanin kooyo saraakiil oo ciidanka xooga dalka soomaaliya ka mid oo maylaga ku cabadow toban iyo todoba hogaan oo ciidan inti jara hawadana kulana inta kale lamada qabiilo oo maylaga isku bedelaas dowladda oo ra-iisul wasaar maylaga xukuumadda isku bedelaayeen labadaas qabiilo maylaga iyo shal qaybsadeen marka wala waaye waa wala jira awood qaybsiga xataa la kaheliyi لفظاي ميلا هاي من فلنا وقرشن مسلمان سوقي ورجلا ميلا هاي كل بوجا لفظاي ميلا هاي طبعا هذا غيرنا لكن أم ريسن يعني كل لغان تنتين بينو سهم ولا طلبان سي أو أولوبين النسن أنا وقم لا يدكي أو أرى رمى لنقوضا خمسان جيف هل دباني انت انت تاس لدينين قدبني انت تاس لدينين قدبني هل دباني
sidani oo xilligii RRN wadanka markii la qoobsaday bilyan xurayri lixdan iyo koodan uu sheegay RRN sheegtay waa tahay xildhibaane taariikhdaas markii laha ku naqda taariikhdaas markii laha ku naqda tusaale professor lanko doctor jiif sagaari erayaan xildhibaane xildhibaane doctor jiif sagaari oo sweden joogo amin hor idaacadda warsan waraysi siyaay wali sanataradii xildhibaanada koonfur galbeed laha ku doordow ka eday ina inlahayna awood lato ee tag maamul goboleedyada dhiirjo eh tusaale walaaqaaday wasiirkii puntland ee walbarashada kii dowladda dhexe iyo kuhorgooy kii dowladda dhexe wali lakaga sabay in raaligelin ku dhiibo isigma kun tabardarada intaas dhan lasiinka eedoo yahay seeku ku baha kortaan oo kanagadu kortaan xildhibaano wali fadaayaan hoobo kuwaayaan dowladda dhexe cad iyo goobsado kor oo halanagada kor kalsoonida dowladda
sada kuwa qabto waxa waaye halgan badan lacag gali halgan kan hadduu meel yahay lacag gali faa'iidaystaana dadkii sheegay arada lixdii koodan la sheegay walaahi xaquuqu nooma walbuna may leedahay baarlamaanka iyo oo ii may leedahay media kula hadal oo ino insha allah walaagaasna may leedahay xaaladii ciidan bin kacsanta may leedahay shiran may leedahay maalinta axadee ballansana wal alla walaaga diili mari may le koonfur galbeed afrika jeeli oo diili mari filaha in fadlanaga saad ku warqabta maalin walan madaxweynaha koonfur galbeed walaahay may leedahay midnimo intuun weydina si awlooda nooma يحدثكم يسوبي إيه ميلا فاعل الخيبسي أعنا كارنتان كجانا سيونين كبيرون فهو حد سري هرب ماء اللي بعنا المريسين شروط دبابة حد شرح قبطني ما أنت حد أنا شروين بيجانا والله بنهدينا بذلك إن شاء الله والدينا حلباني عد وليك جرت حلباني إن كمان ما هذا إيه برلمان كسكو هذا لو aragtida koonfur galbeed markii lagu hadala mirqadiidla ku surma wali hakada maaye xildhibaano kale oo ku mid yahay cabdifataax geesi may xildhibaano kale dhunkuwaysi in qadiidii ku hadalaan tanata xuduudo oo kale dabahaninaagadaas maaha hooba dhiida in degmooyin i gobodo cusub la suubsado doorashada laba kun iyo labaatanka la qorsheeyo ay ها رنطاوة كل ميلة راي هدن يوم نفتنجو مفليا مالمان ميلة راي شرور عادي هاي من غرابة كل وقت بعض المنوسي شاهدونا سابق ورقبت ميلة راي حالد ودن كم جاولين سوق الجارة دلنا أمريكا هاتوي دلنا سياسة هاتوي وأقول لك يا بنتيس بدلل يدين دونان كاس مكسير يا رب لكن ولا فمانة إن مستقبل كلا مكون لباتن كهال عضي حال وفد ولا boqolkiiba boqol ma ku guulaysanto nagada doono laakiin in marka hore lagu baarandege in mayna raay wala la faday hadda xisbiya badana jiraan oo labaatamiyi sodomiye oo xisbiga jira wala fadaana una dad kikan majority in xisbi uu lana
maamulku maamulka koonfur galbeed oo kale axsaabtii hore kuma mamnuuceen wasaaradda arrimaha gudaha biliyuunaha kugudubaani go-aan yahaa biidii weli kashaagda ini wal xisbi leeraw un aqoonsanayn waan lunku furo korno deegaanada koonfur galbeed adiina weli ka taliyo anaanka axsaabtii ini ay kan dadka deegaanku deersii koro inigoo qobadan saldanada koraysa wadanka soomaaliya lafeenanis waafajiya lamadaas doo ونسابق ورقة لما حسب ولا لنا حسبه كتير اللي رأي جيرنا رسالة عاكم حسبه ونو ميلا راي بي بي ميا ميلا راي شريف حسن وقامين لما داس ولما ودلين ودن كندالي حسبك فروقرا هذه النظام كي او ديوان جلنتي والدولة اللي حمران ما هو كونفرق البند ويسيان حفيز كفرق ميل كسر الصوماليا كفرق كرا قالوا كفرق كرا ولا كفروا بقرآن قلنا ولا كفروا بقرآن ميل كستو كفروا بقرآن
وزارة علماء بداية لما ذا أصلا لما ذا حزب يقول لما ذا حزب يقول كبير نفضانه وزارة علماء بداية ممنوع لي وزارة علماء بداية كفر قلبك إلى ممنوع لي وأن الديدي حزب أنت ما يكفروا قرآن ما كنت أصلا لك aran wasaaradda ku soo jeedo horumarka lan diidu korme ana basheene lan diidu kormale bayloona may la raaya hadii xisbi may ku furo meelo korto soomaaliland baa xisbi lagu furo hoy xisbi diiwaan galaqaada ma horsulu ma korto qof horsulu ma koro male lanka deegaanka ku jeel waana furade lankii saaska diimowna may la raaya oo satimano intiisu meelay walin ku furo korno wal dareero ma wal horlin diidi iyo may la raayo may la raaya lanqo xurwa qofka baniaadamka may la raamili faro furude lamada xisbi oo la qanana tiir iyo xisbigaas may la raa MBB miya loo sharif xasan hogaamiye ayeey afis ku furu qoran meel kasta Soomaaliya ku furu qoran may la raa xisbi kala bayro wal sheero qor waa may la raa wadanka dimuqraadiyad waaye federaal waaye may la raa wala la indaraan hal codi hal qof waaye laada qureebo qorta ilaahay abuuray qalle ee wasankun oo doorashooyin la ris diyaariyo ay adin harta rooro ay tisidii degmooyin iyo gobolo cusub lagamaga dhow lahaayeen dadkana la tartami lahaayeen bulshada kale dubataatiyaalkana la qiibsada lahaayeen lanka hatile degmooyinkun iyo goboladan koonfur galbeed xisbi iyo wal anag may ku furo korole may lijeedee ku leeya ad isleti ka siyaasaan
والله أنا أقوم درام يجيك الله حزبه ما إلا رأي وما مقاجة مقاجة حزبه بين كسان حزبه وقال أو كنت مليا كفرنا ما إلا رأي هكا دي ما كفرنا حزبه ولا كفرنا هل إنجليزي كفرنا حزب الله إلا رأي كفرنا يوم عاتل الهاي لأن ما إلا رأي هدن ودن كان أحسابين قدي بوي لأن كل سلو مكرم ما إلا رأي هدن سحضر إن هلال كاس ولا أنتيسو كبيو أبولوجايز ما إلا رأي ما إلا رأي كنا قد والله فده وقال والله غلط غلط لكن ما لا يوم ما إلا رأي وسديلي كره أودي وسلي sharci sicil kama mamnuuco xisbi oo dadka deegaanka leeyihiin markii siyaasadda iyo xeerka iyo weliba shuruucda kale aad unfiirida ee qaabka lamdhisaw xisbiyada shalgadiisan ee tartamaw siyaasada dalka
xisbiyadan dowladda dhexe iyo qaabilsan yaa diiwaangeliydi qof meelifado ku furud karo la hor surmi karo malle marlama adarkinka naga arrintaas lankaaska qaldami xisbiyadana furdaayan aniba maylaraa xisbiyada oo wadaniyiinta maylaraa xisbi kumid ah insha allah iyo sheenana baylo wal fureen lagna hor surmi karon male hoobadhiidi nilikoo hor surmo may tallaabeen
xisbiga kufuru karo qaado sharciga maylaraa baarlamaanka soomaaliya maylaraa go-aanka doorigo walala soo geeyay guddi doorashada soo geeyey lan diidi karo male axsaabtuga maylaraa diiwaangeliyey lansiliga diiwaangeliyey xafiisay baylo seedo kor kufuru karo meel kasta oo soomaali kumid ah macnaha wala kufuru karo galwa kufur koro jubbaland ma sheegi karo marka baylow keligeed leh ma intuusa kufur aan soomaaliya gobolada